Shacabka ku nool deegaanka Goobsoor ee hoostaga degmada Guriceel ayaa codsaday in laga caawiyo baahiyaha aasaasiga u ah bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, iyo biyaha. Dadkan oo ku nool deegaanka miyiga ah ayaa waxaa ku adag inay helaan biyo ku filan, goobo waxbarasho, iyo wax waliba oo muhiim u ah nolosha bulshada. Axmed Maxamed Warsame, Guddoomiyaha Deegaanka Goobsoor iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka warramaya duruufaha haysta, iyagoo codsaday in la soo caawiyo.
ugu horreyn hortay een, qofka bini'aadamka ah biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horreysa nafta biyihii hadda waa waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waa sidoo ay tahay hal waastaa oo geela hal waastaa oo keligeeda ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyoska ee dadku ay ka cabaan ama dhaamanku ay ka cabaan ay- ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masala intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho oo isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda li- saacaddu lix saac iyo jajab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu da- ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay Een, xilli hamiina sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxayse kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor een, xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya
Een, baahiyaha hadda ka jirana ceelka wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay waastooyin wuxuu u baahan yahay tuubooyinka laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaalada biyogelin ceelka haamaha oo la- oo la badiyo Een, lageeyo madax waa dhegbax waxaa kala dhihi jiray een, ilmuhu sidoo kale hadday naga xanuunsadaan ilmuhu hadda way naga xanuunsan yihiin magaalo la geeyo ma laha magaaladu isbitaal nooma leh bahalbiyogelin nooma laha abaaraha iska jira abaarahaas waxaa suura qofku een, wuxuu ku qaata ilmaha inuusan haysan Bulshada deegaanka Goobsoor ee hoostaga magaalada Gaalkacyo ayaa waxay dhib badan ku qabaan inay helaan adeegyada ay u baahan yihiin.